نورنا نورنا لم يغب في ليالي الكرب نورنا لم يغب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba maalintiisa jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinimo jimco ah lixda bisha muxaram sannadka kun afar boqolafartaniyo lixda hijiriyada toddobaadkan qodobada aan barnaamijka idinkugu hennana waxaa ka mid ah waa maxay qiyamka iyo halbeegyada ay tahay in aan ku barbaarinno ubadkeenna iyo sifaadka ay dhiirigelisay diinta islaamka ee kor u qaadidda akhlaaqda cunuga muslimka ah warbixin ayaad maqli doontaan qodobada barnaamijkeenna waxaa ka mid ah sidee baad qur'aanka ku xifdin kartaa waa maxay waddada ugu fudud ee qofka u sahlayso barashada qur'aanka kariimka ah sidoo kale waxaa barnaamijkeenna ka marnay imtixaanaha wabilwaalidayni ixsaana iyo xubinta siirada rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta نظام النجب وسواه لم نجد أولا من مذهب وسواه لم نجد أولا من مذهب
waa hagaag waxaan mar kale ubad iyo waalidiinba hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan ku bilowno qodobka barnaamijkeenna ugu horreeyo qofka muslimka ah ahdaaftiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka haddaba waa sidee qaabka ugu fudud ee lagu barto qur-aanka kariimka waxaa warbixintan ku eegaya qodobkaasi waryaheenna mahad cubayd
waa qormo kooban oo aan ku soo gudbinayno labaatan arrimood oo laga doonayo qofka raba inuu xifdiyo qur-aanka kariimka ciwaanna looga dhigay sideed u xifdin kartaa qur-aanka kariimka waxaa jira su-aal inta badan ay suuragal tahay in la weydiiyey aniga ama adiga taasoo ah sideen u xifdin karaa qur-aanka kariimka waxaan si kooban ugu leenahay qofkaasi saa'ilka ah haddii aad tahay qof si dhaba u doonaya xifdinta qur-aanka kariimka waxaa lagaa doonayaa inaad raacdo arrimahan soo socdaa kow waa inaad niyadaada allah casa wajalla u saafi garaysaa barataana fadliga laga helayo qur-aanka iyo xifdintiisa sidoo kale fadliga ehelkiisa iyo aadaabta laga rabo kuwa xambaarsan qur-aanka labo waa inuu qofku go-aan gaaro lana yimaado hansare xadido hadafkiisa oo ah inuu dhammeeyo xifdinta kitaabka allah tabaaraka wa tacaala si dhammaystiran iyo inuusan degdegsan kamira dhalinta arrintan sababtoo ah qofkii si duuduub ah uga taga xifdiga isaguna waa uu ka guurayaa saddex waa inuu dejiyaa qorshe ku habboon xifdigiisa maalinlaha ah haddii ay tahay inta uu qaadanayo iyo qaabka uu u xifdinayo intaba jeer uusan ka tegin maalinna haddii ay xataa la soo deristo xaalad xaaladaha ka mid ah sababtoo ah xifdigu waa uu fudud yahay laakiin joogtaynta ayaa ah mid adag afar waa inuu xadido waqtiga uu qur-aanka xifdinayo iyo booska ama makaanka uu u dooranayo ee munaasabka ku ah intaba waana inuu iska sugaa intii suuragal ah shan waa inuu xadidaa habka gaarka ah ee uu la tacaamulayo musxafka lix waa inuu gudagalaa xifdinta qur-aanka isagana tagaa dib u dhigidda xataa haddii uu bilowga hore ku cuslaado maxaa yeelay xifdigu waa sida alamintada jirka lagu dhiso oo kale mar weliba oo uu qofku badsado islamarkaana joogteeyo waa ay qurxisaa toddobo waa in inta aad xifdisay kaa saxaa sheekh mudqin ah oo aqoon u leh tajwiidka ijaasana ka haysta culimmada xilligiisa nool caqiidadiisu fayowdahay akhlaaq wanaagsan intaa kadibna waa inuu si joogto ah qofku u dhegaystaa qiraa'o tajwiid ah oo saxiixa ah siddeed waa inuu qofku fahmaa aayadaha qur-aanka ee uu akhrinayo islamarkaana xoogga saaraa arrinkaas sidoo kalena ku tadabburaa isagoo kaalmaysanaya tafsiir mukhtasar ah ama aada loo soo koobay si uusan uga mashquulin xifdiga sagaal waa inuu ku akhriyaa cod sare islamarkaana isku dayaa inuu aayad aayad u xifdiyo isagoo marka uu aayad xifdiyaba tan kale ku xirayaa kuna celcelinayaa sidaasi ayuuna ku wadayaa inta kale ee xigta waxaa sidoo kale laga doonayaa inuu ugu diyaargaroobo arrimahaas dhammaantooda qalbi jooga dahaaro iyo inuu ilaaliyo aadaabta looga baahan yahay qofka akhrinaya qur-aanka kariimka toban waa in inta uu xifdiyey ay ka dhegaystaan shaykhiisa dad aan ahayn sida ehelka iyo asxaabta kow iyo toban waa inuu muraajaceeyaa inta uu xifdiyey islamarkaana kala gartaa aayadaha isku agag ee qur-aanka kariimka ku jira sidoo kale uu caado ka dhigtaa arrintaas isagoo u maraya waddooyin kala duwan iyo sidoo kale dhammaan waqtiyadiisa si gaar ah marka uu dukanayo salaadaha waajibka ah inta u dhaxaysa adinka iyo aqinka salaadaha sunnada ah iyo qiyaamuleylka laba iyo toban waa inuu ku dhaqmaa qur-aankan cadiimka ah isagoo raacaya awaamirtiisa islamarkaana ka fogaanaya nawaahidiisa iyo waxa uu ka reebayo qur-aanku maxaa yeelay gafafka ama dembiyadu waxay tegsiyaan cilmiga nas'alullaha alcaafiya saddex iyo toban waa inuu qofku iska ilaaliyaa inay naftiisu cajabiso iyo inuu quruur galo afar iyo toban waa inuu qofku ka qayb galaa xalaqaadka lagu xifdiyo qur-aanka kariimka hase ahaatee uusan si gaar ah ugu tiirsanaanin haddaysan ahayn joogto balse waa inuu ka dhigtaa wasiilo uu kaalmaysto shan iyo toban waa inuu qur-aanka kariimka la mudaaraseeyaa shaykh mudqin ah ijaaso haystaa fahmo leh caqli badan qaladaad ka garanaya ku wanaagsan inuu helo macluumaadka ijaaso ku siinayaa cibradu ma ahan in ijaasada uu ku siinayo sanadkeedu yahay caali balse halka laga fiirinayo waa tayada ay leedahay qiraa'adiisa lix iyo toban ha kaga mashquulin qorshayn xifdiga hana noqon qof marba meel u guura si uu u xifdiyo qur-aanka sida in aad isku daydo inaad qoraal ku xifdiso ama qalab casri ah iyo wixii la mid ah balse samayso qaab kugu habboon oo aad qur-aanka u xifdin karto si uusan wakhtigu kaaga dayacmin guurguuritaankaas faraha badan ee aad samaynayso awgii toddobiyo toban raashinku wuxuu saameeyaa xifdiga waxaana habboon inuu nidaamsan yahay islamarkaana la yareysto lagana fogaado dheragta iyo baruurta sababtoo ah dheragtu waxay tegsiisaa fahamka waxaana sidoo kale habboon in jidhka la siiyo wax uu ku awoodaysanayo iyo in caqliga lagu nashaad geliyo cuntooyinka faa'iidooyinka u leh jidhka iyo maskaxda qaarkooda sida malabka siddeed iyo toban waa inuu qofku ka fogaadaa wehsiga iyo shaqola'aanta una degdegaa sidii uu u daaweyn lahaa arrimahaas ka hor inta aysan ka sii darin kadibna aysan booskii xifdiga degin qoomamo iyo shalayto sagaal iyo toban in yaraanta laga faa'iidaysto iyo cumriga intiisa hore iyo in la dadaalo markii uu qofku da' noqdo ajarkana aan la iska dayicin arrinta labaatanaad ee ugu dambaysa waa inaad kaashato ducada lana fiirsato waqtiyada ay mustajaabada tahay qormadan oo aan idiin soo koobnay kuna qoran luuqadda carabiga waxaan ka soo xiganay madrasada daarulqur'aan litaxfiidi alqur'aani alkariimi wa tasxiixih ee ku taala degaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan tallaabsanaynaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan taxanaha wabilwaalidayni ixsaana qeybtanna waa qeybtii afartan iyo sagaalaad oo noqonaysa tii ugu dambeysay silsiladda wabilwaalidayni ixsaana waxaana halkan ka soo jeedinaya asheykh cabdulilaah
أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu kusoo jirnay silsiladeennii ama taxaniheenniha wabilwaalidaan- wabilwaalidayn ixsaana waxaynu ku jirnay khulaasooyinkii af- afartanka ahaa ama fawaaidii afartanka ahaa walaalku inoo soo ururiyey ee kusoo gabagabeeyey maxaa leeda kitaabkeenni ama risaaladeennii ayaynu ku jirnay faa'iidada soddon iyo sagaalaad waxaa weeye yustaxabu alxaju min alwaalidayn can ilwaalidayni idaa kaanaa may mayitayni aw caajizayni ويبدأ بالأم سواء كان الحج واجبا أو تطوعا لأن الأمة مقدمة في البر حليه waxaa shay mustaxab ah oo fiican oo la jecel yahay in laga xajiyo labada waalid hadday dhinteen ama ay yihiin caajiz ayankariga wayba nool yihiin laakiin ma soo xajiyi karaan awooday ku tagalaan xajka ma haystaan maalkay kusoo xajilaan ma haystaan eh, gaadiidkay ku tagalaan ma haystaan yacni waa caajis ma karaan ma awoodaan waa laga soo xajiyayaa xagee laga bilaabaya marka hooyadaa lagu bilaabaya haddii labadaba xaj lagu leeyahay marka hore hooyada ka gud markaa kadibna aabahaad ka gudaysa hadda awood u hesho wayubda'u bilummi sawaan kaana alxaju xajkaas ama ha noqdo mid waajiba oo ila hal mar buu noqdaa xajku waajib qofka eh, muslimka ku noqdaa aw tadawucan ama ha noqdo xajkii tadawucahay layska siyaadadahay layskaga noqnoqonaya xajka liana alumma muqadamatun fi lbir hooyada ayaa xagga samafarka la hormarinaya xajkana haddii laga xajiyo hooyadaa la hormarinaya aabaha gadaal loo dhiganaya marka awood leela isagana laga xajiyay faa'iidada eh, afartanaad oo fawaa'idda oo walaalku kitaabka inoogu soo ururi ka mid a waxaa ka mid ah min biri lwaalidayni bacda mowtihima silatu aqaaribihima wa asdiqaahihimaa waxaa samafalka labada waalid ka mida markay dhintaan gadaashood ama markay dhintaan kadib in la xiriiriyo dadkii qaraabada ahaa ee iyaga la dhashay iyo dadkii iyaga dhalay iyo dadkii qaraabadooda ahaa wa asdiqaa'ihima dadkii saaxiibada lahaa hooyada hadday saaxiibad lahayd abaha hadduu saaxiib lahaa waxaa weeye haddaad u samafashid waa biri waalidayn bay ka mid tahay walixsaanu ilayhim dadka iyada qaraabada ama asdiqaada saaxiibada ah labada waalid la ahaan jiray haddaad u samafasho waxaa weeye waa biri waalidayn bay ka mid tahay fayasilu lwaladu asdiqaa'a wa aqaariba waalidayh wuxuu xidhiidhinayaa qofkii la dhalay dadkii saaxiibada la ahaa iyo dadkii aqaaribta la ahaa labadii waalid labadii isaga dhalay wayatacaahaduhum bilhadaaya waasalaam wa qadaa'u alxawaa'ij wuxuu u joogtaynayaa oo marba maaragtay marka ka dambaysa uu maarto siinaya hadiye hadaaya hadiyad buu labadaa dadkaa siinaya abaha saaxibka lahaan jiray ama hooyada saaxibka lahaan jiray ama aqaar- aqaaribka ahaa wuu soo salaamaya wuu soo booqanaya wa qadaa'u alxawaaji danahooda ayuu u gudayaa maa amkanahu daalika intuu awoodo fa haadaa min birihi biabiihi waxay kamid la mid tahay adoo aabbaha u samafalay haddaad saaxiibkiisii ama qariibkiisii dadkii oo sokeyihiis ahaa aada u samafasho wa min xusni alcahdi waxay ballan fiican ballan wanaag inay ka mid tahay inaad ka warhaysid dadkii aabbaha saaxiibka lahaa ama qaraabada lahaa inaad xidhiidhiso waa ballan wanaagay ka mid tahay faqad laqiya cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhuma cabdullahi ibnu cumar ba wuxuu la kulmay isagoo dariiq maroo safara rajula min alacraab qof reer baadiya nin reer baadiyu la kulmay bidariiqi maka isagoo xajka marka ama ka soo laabtay oo dariiqa maka maarata maraya u socda ama ka socda fasalama calayhi cabdullah ninkii buu cabdulaahi salaamay wa xamalahu cala alxima- calaa ximaarin kaana yarkabuhu dameerkuu saaraar uga degay ninkii buu yidhi kaale dameerkan fuul adugu adugu gaadiid ka dhigo wa acdaahu cimaamatahu cimaamaddii madaxa ugu duubnaydna ninkiiba uu madaxa u geliyey u duuba ugu duubay kaanad cimaamatan kaanad calaa ra'sihi cimaamaddii madaxa ku sitayna ninkiibu u geliyey dadkii la socday cabdulaahi ee raggii kale waxay yidhahdeen aslaxaka allah ilaahay ha ku toosiyo cabdulaahiyow inahum acraab dadkan waa reer baadiye wa inahum yurduuna bis- bil- bilyasiir wax yar baa raalli gelin lahaa adna dameerkaaga dhammaayo gaadiidka ku ahaa iyo cimaamadaadii iyo wixii dhan baa isugu dartay wax yar baaba kaaga fillaa faqaala cabdullah ina abaa haada kaana wudda licumarin ibn alkhataab licumar ibn alkhataab kan aabihii waxaa miday isjecel yihiin oo saaxiib laa cumar ibn alkhataab saaxiibnimadaasna ilaalinaya wa innii wa innii samictu waxaan maqlay rasulullah sal ll slam yaquul ina abara albiri bir samafalka ugu fiican silatu lwaladi ahla wuddi abiihi bir- eh, samafal waxaa ugu fiican inuu xidhiidhiyo kii la dhalay ee waalidka loo ahaa dadkii maaragtay ay isjeclaayeen aabihii isjeclaayeen ahlu wuddi abiihi qofkii aabihii saaxiibka ahaayeen isjeclaayeen inuu xidhiidhiyo waa bir ka ugu fiican way meesha ugu fiican way marka walaalku soo gabagabeeye wuxuu leeyahay nasalu llaha subxaanahu watacaala أن يوفقنا لبر والدينا آمين باليناي في الحياة وبعد الممات وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين ساس ولا الكرسالة كسو قبا قبي ساس إن شاء الله تعالى موضوعها آه، تحانيه النيها وبالوالد إحسان إن شاء الله أن قبا قبي سوسو قارني وحان بدن إن شاء الله وأن كفايدني oo waa dhaqankii fiiqnaa ee ilahaa labada waadoo loo samafalo ilaah baa na faray aayaad qur-aan nagu faray nabiga xadiis badan nagu faray Eh, waxaa salafkii iyo saxaabadii ayaa ku dhaqmi jiray bal qablahum ambiyadii baa ku dhaqmi jiray oo ad garanaysaan waxaan kasoo sheekeynay nabiyullahi ibraahim iyo siduu labadi hataa waalidkiisa- hataa waalidkii gaalka ugu ducaynayey Waa ismaaciil iyo siduu daacad ugu noqday walaa aabihii oo ibraahim uu maarata xataa naftiisa inuu gowraco uu raalli uga noqday waxyaalo badan baynu soo aragnay sida nabiyullaahi yuusuf aabihii usoo dhaweeyey markii ilaahay maaragtay eh, isaga uu ji- xabsiga ka soo saaray aabihiina baadihi ilaah ka keenay siduu u cadi u weyneeyey baynu soo marnay wax badan baynu kasoo sheekeynay oo ay maaragtay siduu baariri ugu ahaa yaxya aabihii baynu laga soo sheekey qur-aanka sidii ciisa ibnu maryam hooyadii baariga ugu ahaa baa laga soo sheekeeyey raggii salafka say abu hureyre iyo raggii lamid ahaa baynu soo sheegnay say eh, hooyada maaratay eh, baari ugu ahaayeen Eh, arrintaas o dhan baan kasoo sheekeynay waxaan kasoo sheekeynay oo kale iyadana eh, maaragtay axaadiistii eh, dadku hadda ay maaragtay qaarkood axaadiis u haystaan saxiixa laakiin inaan lagu dagmin baan kasoo baraarujinay waxaan kusoo gabagabeynaa insha allah fawaa'idkan arta- eh, afartanka ah ee walaalku kusoo gabagabeeyey mawduuca oo iyadana insha allah wax badan insha allah aan ka faa'iidnay waxaynu waxaa- waxaasoo dhan waxaan ka faa'iidnay biri waalideyn inuu yahay min afdal acmaal inuu ka mid yahay labada waalido caasil noqdana ay tahay min akbar alkabaa'ir bay ka- tahay marka qof kasta waxaa la gudboon bal meeshuu waalidkii ka joogo iyo maarata su ula dhaqmo inuu dib isugu noqdo hadduu rabo inuu badbaado oo ilaahay raalli ka noqdana dee labada waalid ha u noqdo baari hadduu ra- haddii kalena dee waxaa la gudboon waa loo cadeeyey inuu naarku waarayo inuu xuquuq waalideenu yahay min akbar alkabaa'ir inuusan janno gelin xataa uusan carafteeda arkayn qofkii labada waalid caasi ku noqda inuu dulloobayo ilaahay dullaynayo aad in badan baa lainooga digay waciid badan baa arrintaa kusoo arooray ilaahay waxaynu ka baryanaa inuu naga dhigo kuwii waalidiinteeda oo baari noqda oo maaragtay xaqooda guta ayaanu ka dhiganaa inagana waxaan kaloo ka baryanaa ilmiheenu inay ilaahay baari inooga dhigo taasuna waxay ku xidhan tahay marba saan ugu noqono baari dadkeena dhalay ayaa ilmaheenuna inoola dhaqmayaa waxaa wali- waxaa la yidhahdaa aljazaau min jinsi alcamal haddaynu labada waalid xumayno oo caasi ku noqono ma filino ilmaheennu inay baari inoo noqdaan haddaynu la- ba- labada waalid baari noqonona ilahi waxaan ka rajaynaa inuu ilmaheena nooga dhigo kuwa baariya oo in anfaca if iyo aakhiraba hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaan isla soo gaarnay sidaba hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen waxaa jira qiyam ay dhiirigelisay diinta islaamka islamarkaana ay tahay in lagu anqariyo da'yarka muslimka ah أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت
maadaama aanu ku noolnahay caalam uu wax badan iska beddelay wax walibana dardar ku socdaan culeysyada jirana aanay naga qarsoonayn waxay tarbiyada carruurtu noqonaysaa mid daruuri ah muhiimna u ah nolosha qoyska muslimka ah si aanu u soo saarno jiil ku barbaaray dhabihii salafka iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim si haddaba aan u xaqiijinno arrinkaas waxaa muhiim ah in aabbo weliba iyo hooyo kasta ay garato qiyamka ugu muhiimsane ay tahay inaan ku beerno carruurteenna xilliyada ay aadka u yaryar yihiin si mustaqbalka ay u noqdaan dad waxtar u leh islaamka iyo muslimiinta يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم maqaalkan kooban waxaan kusoo gudbin doonnaa ahmiyadda ay leedahay in carruurta lagu barbaariyo qiyamka islaamka iyo sida ay arrintaasi saamayn ugu yeelanaysa noloshooda iyo bayada ay ku nool yihiin qiyamka ay allah iyo rasuulka ayna amreen inaan ku beerno carruurta kuna barbaarinno waxaa ka mid ah towxiidka micnihiisa saliimka ah taas oo ay ka mid tahay jacaylka allah rumaynta waxdaaniyadiisa iyo weynaantiisa tanina waa aasaaska tacliinta islaamka waana qiyamka ugu weyn uguna horeeya oo ay tahay inaan ku barbaarinno carruurta halbeega kale ee ay tahay inaan ku barbaarinno ubadkeenna waa iimaanka iyo alla ka cabsiga tani oo carruurta da-da yar ku dhiiragelinaysa barashada qur-aanka kariimka gudashada waajibaadka diineed oo ay salaada iyo ubaarinimo falka waalidka ka mid tahay islaamka wuxuu dhiirogeliyaa barashada cilmiga sharciga ah sidaasi darteed waa inaan carruurta ku beernaa ahmiyadda ay nolosha qofka muslimka ah ku leedahay barashada diinta dhaqankan iyo qiyamkan ayaana ah mid ay habboon tahay in carruurta xilli hore lagu bilaabo si ay sumad iyo astaan ugu noqoto jaceylka cilmiga iyo ehelkiisa taasoo ku riixaysa camalka wanaagsan runta iyo ammaanada iyaduna waa dhaqan muhiim u ah iyo qiyam aanu ka maarmi karin qofka muslimka ah waana inay udubdhaxaad u noqoto tarbiyada carruurta hadalkooda iyo ficilkoodana waa inay ka turjumaan labadaasi tilmaam waa inaan ku barbaarinaa fulinta ballamaha iyo ilaalinta ammaanaadka akhlaaqda iyo aadaabta ayaa iyagana kaalin weyn ku leh nolosha carruurta waxaana saamayn aan waana saamayn aana ka hareenin inta ay nool yihiin sidaasi darteed inta ay ku jiraan marxaladda tarbiyadda iyo barbaarinta waa inaan ku dhiirigelinnaa akhlaaqda wanaagsan iyo ilaalinta aadaabta caamka ah akhlaaqda iyo aadaabta ayaa iyagana kaalin weyn ku leh nolosha carruurta waana saamayn aanan ka hareynin inta ay nool yihiin sidaasi darteed inta ay ku jiraan marxaladda tarbiyadda iyo barbaarinta waa inaan ku dhiirigelinnaa akhlaaqda wanaagsan iyo ilaalinta aadaabta caamka ah ubaarinimo falka labada waalid iyo ixtiraamka dadka waaweyn ayaa iyaguna ka mid ah dhaqamada diineed waa inaan ku anqarinnaa carruurta si ay u noqoto dhaqan iyo tilmaam daa'imta inta ay nool yihiin maadaama islaamku dhiirigelinayo waxqabsashada iyo dadaalka waa inaan carruurta barnaa iyagoo yaryar inay qaadi karaan mas-uuliyaad taasoo ku jaangoon hadba da-dooda tanina waxay keensanaysaa in carruurtu ku koraan dulqaadka iyo waxqabsashada oo naftooda ehelkooda iyo bulshadaba nafci iyo waxtar u leh geesinimada iyo dulqaadka ayaa ah iyaguna astaamo lama huraan u ah qofka muslimka ah sidaasi darteed marxaladda ugu wanaagsan ee carruurta dhaqankan lagu tarbiyeen karo waa markay ay yar yihiin salafka ayaana lahaa tilmaamtan oo carruurtooda kula sabartami jiray ku tarbiyeenta geesinimada iyo halyeynimada si marka ay weynaadaan u noqdaan carruur islaamka iyo muslimiinta waxtara ilaalinta nadaafadda jireed midda deegaan iyo tan guud ayaa iyaduna ah qiyamka ay tahay inay ku barbaaraan ubadka muslimiinta waana inay ogaadaan ilmuhu iyagoo da-yar mas-uuliyadda ka saaran bulshada muslimka ah ee ay ku dhex nool yihiin tawaaduca iyo isdhuldhigidda ayaa ah tilmaam wanaagsan oo dhaqan u ah awliyada allah ee mu'miniinta ah sidaasi darteed waa inaan carruurteenna qiyamkan iyo dhaqankan barnaa iyagoo yar si ay ugu noqoto tilmaam aana faaruqin marka ay weynaadaan haddaba inaan carruurta ku barbaarinno qiyamkan iyo akhlaaqdan wanaagsan waxay saameyn wanaagsan ku yeelanaysaa noloshooda waxayna kobcinaysaa shakhsiyaddooda iyadoo ka saaraysa astaamaha xunxun ee aan ku wanaagsanayn qofka muslimka ah waxay qiyamkan ku dhiirogelinayaan carruurta inay lahaadaan akhlaaq wanaagsan iyo habdhaqan toosan taasoo keenaysa inay waxtaraan bulshada muslimka ah ee ay ku dhex nool yihiin iyo kuwa ay la nool yihiin intuba
عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم
نور دورنا فيه فخار للورى والعرب دورنا فيه فخار للورى والعرب
dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada toban iyo toddobaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana halkan ka soo jeedinaya waryaheenna cabdiraxmaan bader محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruuray ku soo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam darsigii lix iyo tobnaad waxaan kaga soo hadalnay beecadii koowaad ee alaqaba iyo raggii ducaadda ahaa ee la soo raaciyeen dhallinyaradii ka yimid magaalada yatrib waxaan sidoo kale soo aragnay doorkii uu muscab binu cumeer ku lahaa in diinta islaamka lagu dhex faafiyo qabaa'ilka reer khasraj iyo aws markii la gaaray sanadkii xajka ee xigaaga sanadkii ay dhacday beecadii koowaad ee alaqaba waxaa maka soo gaaray dad badan oo ka yimid yatrib kuwaas oo iskugu jiray muslimiin iyo mushrikiin dhammaantoodna doonaya inay gutaan xajka markii ay kulmeen wafdigii reer yatrib iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu ballamay in xil habeena lagu kulmo meel u dhow alaqaba ayaguna ay tahay in arrinkooda aad u qariyaan si aynu u ogaano qoreesh waxaa xitaa lagu ballamay in qofkii hurdaya aan la kicin kii muuqanna aan la sugin markii la gaaray habeenka barkii ayay bilaabeen dadkii muslimiinta ahaa ee ka yimid yatrib in ay labalaba iyo mid mid uga dhuntaan tolkoodii mushrikiinta ahaa ee la socday waxaa ugu dambeyn goobtii ballanta soo gaaray toddobaatan iyo saddex ruux oo ay lixdan iyo laba ka mid ka soo jeedaan reer khasraj halka koo iyo toban kale ka soo jeedaan reer aws waxaana la socday laba habeen oo lagu kala magacaabo nusayba bintu kacab iyo asmaa bintu camar rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa yimid goobtii ballanta waxaana la socday oo keliya adeerkiisa alcabaas bin cabdimudalib kaas oo markaas mushrik ahaa balse doonayay inuu hubsado qolada uu ballanta la galayo wiilku uu adeerk u yahay ee moxamed sala allahu calayhi wasalam markii laysku yimid waxaa hadalka daafuray cabaas kaas oo sheegay inay moxamed weli difaacayaan tolkiisa sidaas daraaddeedna ay ballanta gelin haddii ay beri ka soo bixi karin albaraa binu macruun ayaa u hadlay dadkii muslimiinta ahaa ee ka yimid yatrib wuxuuna yidhi wallaahi haddii ay jirto waxaan qarsanayno waan sheegi lahayn laakiin waxaan doonaynaa inaan oofinno ballanta rasuulka sala allahu calayhi wasalam sokodiisana aan bixinno qoorahayna markaas buu albaraa bin macruuf ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam adiga iyo rabbigaaga wax qabsada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi waxaan u shardinayaa rabbigayga inaad caabudaan oo aad waxba la shariig yeelin anigana waxaan shardisanayaa inaad iga difaacdaan waxa- waxyaabaha aad ka difaacdaan xasaskiina iyo carruurtiina abulhaytham binu tahiim ayaa yidhi rasuulkii allahu annaga iyo raggan waxaan wada galnay ballamo waana jeebeynaynaa ballantaas ee bal ka waran ma laga yaabaa in haddii uu allah shaacbixiyo arrinkaaga aad u laabato tolkaaga oo aad naga soo harto rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa dhoola cadeeyey wuxuuna yidhi bal dhiiga dhiig ayaan ku gudaynaa burburintana burburin ayaan ku jawaabaynaa dhiiggaad dalbataan anigana waan dalbaday kaad hudur ka dhigtaanna anigana hudur ayaan ka dhigay hadalla la isdhaafsaday kadib waxaa bilaabatay beecada raggiina waxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam kula ballameen wixii uu ka codsaday qofkii ugu horreeyey ee gacanta geliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalamna wuxuu ahaa ascad bin zuraara masaadirta qaarna waxay sheegaan inuu yahay albaraa bin macruur kadib waxay ka soo dhex saareen laba iyo toban ugaas oo matalaya jufooyinka reer aws iyo khasraj waxayna kala ahaayeen abulhaytham binu tahiim ascad bin zuraara usayd bin lxudeer albaraa bin macruur raafic bin malik sacad bin qaysam sacad bin rabiica sacad bin cubaada cabdullaahi bin rawaaxa cabdullaahi bin cumar cubaadata ibnu saamid iyo almundir bin camar allah casa wajalla wuxuu doonay inuu qabarka beecada u gaarsiiyo quraysh markaas bay soo aadeen togii ay degnaayeen reer ansaar waxayna ku yidhaahdeen kulankii reer khasrajow waxaana soo gaaray in aad u timaadeen saaxiibkiina oo aad doonaysaan inaad ka saartaan dhulkeena balanna kula gasheen in aad nala dagaalami doontaan reer khasraj ayaa arrinkaas inkiray qaar ka mid ah mushrikiintii warmooga ahaa ayaana ku dhaartay inuu arrinkaas jirin cabdulaahi ibnu ubaya oo ugu weynaa odayaashii reer khasraj ayaana sheegay in tulkiisa isaga ay waxba ka qarinaynin sidaas daraaddeedna waxba kaba jiraan uu yahay warka qoreysh intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa carruure darsigii toban iyo toddobaad ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam tan iyo kunto dambe iyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وفي الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السلام
guud ahaan intaasi ayaynu toddobaadkan kusoo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waalidiin iyo ubadba waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب